xalay abaaraa shantii oo wax dhiman annagoo masaajidka abu hurayra ku jirna oo sugayna salaada subax ayaan mar waxaan maqalnay qaraxyadaas oo isdaba jooga mid kamiduhu waa ii dhowaa oo wuxuu ka dhacay meel ii dhow oo laamigan howlwadaag ku taalla oo suuqa bartankiisa ah caway ahayd salaada subaxaan tukanay salaada bacdigeedaan soo baxnay dukaan samsumka xarun oo ah oo brandiga oo brandiga samsumka ahaan aan u nimid oo iridkiisu fuuqsan yahay oo oo qarax ku dhacay kabacdi waxaana loo sheegay qaraxyadaasu afaray ahaayeen markaan kuusoo koobo saddex gudahay ka dhacday meesha bagaashka iyo buunka iyo lagu godo iyo qaxwada iyo halkaas baana loo sheegay in dab ka kacay dabkaasaan dee aadnay maadaama aan mas-uuliyiintii ku jiray sidii dabkaa aan u dami lahayn oo dadkaas maaragtay aan wax u tari lahayn runtii meeshaa markii aan tegey gurmad badan maysan helin oo de meesha waa dareemi kartaa markii dab ka dhaco dadkiiba dabaqyada istoray wada ahaayeen oo badeecooyinka ku wada xaraysan yihiin qof kartoonkiisii la cararaa qof alaabtiisii la degaa qof muxuu ahaa gaari inta keensaday wax ku guranaa debdemisyadii fursad waa la siin waayey meesha dabku ka jiro inay tagaan ah oo inay la dagaalamaan dabkii ah dabkii wou faafa dabaq dabaqa u dhiibay luuq yarna way aheed oo aad dhismayaashu u badan yihiin oo dabaqyadu dhaadheer yihiin way isku dhiidhiibeen dabkii adigu barqadiibaa ciidamo iyo wax yimaadeen oo dadkii laga kala kaxeeyo oo fursad la helay oo hormuudna ay debdemisyo xoog la keentay oo bamankoodu ay fiican yihiin oo biyaha tuuri kara oo sufrijantiya hawshii markaasaa wax badan laga qabtay laakiin dabaqyada oo dhan istoray ahaayeen mid kastaa huu badeeca ka buuxday oo dee in la demiyaah aaday u adkeed sababtoo ah way isku taabanayeen dabka maaragta way adkeed hawsha waaya maxaa khasaaro oo ka dhashay naf iyo moodba sida aad og tahay haaruunow mar kasta oo khasaaro ou dhaco marka uu cusub yahay citra koobka haysa malahan meeshaan laamiga oo abu hurayra masaajidka agtiisa dadku aad bay u yaqaanin masaajidka abu hurayra stoorkan oo wax ka dhaceen oo samsumka hal nin oo waardiye ah ayaa ku dhintay sida la ii sheegay oo meesha wax ka dhaceen joogay oo aan nafta lagu soo gaarin laakiin dad kale oo dhintay ma aysan jirin oo anugu ma ana maqlin inay jireen u malayn maayo xilli la jiifo oo suuqa laga maqan yahay ayay ahayd oo aan la joogin oo dadku populationka uu maqan yahay intaa unbaa dhimasho la iiga sheegay marka dabkani qaraxyo ayuu ka kacay sidaasaad aaminsantihiin maxaad ku xaqiijiseen waxaan ku xaqiijinay waan joognay bakaaraha mid baa agteenna ka dhacay mid kaleaan maqalnay mid kaloo saddexaadaan maqalnay mid afaraadna waa maqalnay saddex way naga fogaayeen oo gudahay ka dhaceen bakaaraha meesha dabku ka kacay midna wuuba noo dhowaa marka intaa dadka dhan baa isla xaqiijinaya oo waa waadaxo waa macruuf taasu wax qarsoon maaha marka ma qaraxyo meesha la dhigayba mise waa wax lagu soo tuuray oo ka yimid meel kale wallaahi hadda xilligaa waa la hurday cid hadda ag taagneed maysan jirin oo sidaasi sidaas ay wax u dhaceen ku dhici karta laakiin maqalkoodii iyo dhacdadii ka dambaysay oo raadkoodii unbaa lala kulmo marka waxaad ka hadashay dadaalka la sameeyey iyo sida loo demiyey hadda dabkii ma damay xaaladdu waa sida hadda haaruunow wuxuu soo gaaray xilli dambe salaada duhur ah istooro ayaa ku yaalay dabaqyadaas oo dhan qolalkooda iyo dabaqyadooda marka way adkaatay in dabkaa la baktiyo oo markii meel la baktiyaba meelow ka kacaayay runtii hadday dabaqyo faaruqa ama deegaana yihiin way iska fududaan laheed laakiin culayska ugu weyno wuxuu ka yimid wixii oo hoosna meelihii wax lagu gadaya ka ah korna istoorro ahay oo alaabooyinka lagu xaraysan jiray dekedaha iyo kasoo dega marka wakti badanay qaadatay salaadii duqur oo kowda duurnimo oo kaley ay soo gaartay dagaalkoodii oo aad iyo aad baa shirkaddan hormuud dabdamisyadeedu ay maaragtay ugu raageen marka shirkadahan ganacsigu dabcan ganacsigan iyo suuqa bakaaruhu waa suuq taariikhiga muddo dheer soo jiray dhaqaalo fara badan u yaalla suuqa dadka ganacsatada iyo suuqu maxay u samaysan waayeen qalabkii lagu demin lahaa dabkani markuu dhaco si dhib yar waa su-aal wanaagsan haaruunow waxaa jirtay in marar badan suuqa iyo maamuladii soo xukumayba ay aad iyo aada iskugu taxalluujiyeen in biyo la dhigo oo haddii wax dhacaan dardamiska uu biyaha ka qaato meel lagu diyaariyey oo xarumo badan laga sameeyo maadaama dhibabkaana soo laalaabteen xarumo badan oo dardamisyada aysan u baahan in booyado biyo lagu keeno iyo waxyaalo badan oo horumarin ah iyo in dariiqyada loo furo iyo in waxaan lagu talagalo laakiin wax walba ho qadarka ilaahay iyo maamulka ilaahay ay ku xiran yihiin dadaalkaas waa lagu jiray mar dhowba oo warkiisa iyo shaqadiisa lahayay iyo abaabulkiisa iyo diyaarintiisa laakiin ma inay suurto gelin biqudratillaahi ilaahay maamulkiisa aysan weli ka ahaan insha allah waa gaari doonaa marka mas-uulkii rugta ganacsatada suuqa bakaaraha haddii aad tahay dareenkiinu waa sidee maxaan ku idhaahdaa maxay idinka dhigan tahay arrintan dadka ganacsatadaahu waa iska ganacsato dad hubaysan maahan dad xoog badan maahan waa dad shilin raadiya oo subixii soo kal lahaa oo nolosha la dagaalama oo ninkooda tujaarkaahuna un maaragtay uu santi santi inuu ku daro ou goobo de dareenkeennu kuma faraxsanin in waxna gaaraan oon dhib dareenno oo ay wax iska yimaadaan waa un iska dareemi kartaa wax hadda adiga oo aniga aan kuu faahfaahinaya maahan cid hadda annagu aan eedaynaynaana ma jirto oo tabarteenna inta la eg marka inahaasaan ku sugannaha hantida ku basbeeshay halkan ma qiimayseen weli imise tukaan baa ayaa maaragtay ku burburay dabkan hantida taallay maxay ahayd
hantida taallay waa suuqi bagaashka bun qaxwo dhar kobo wax kastoo badeeco ah ayaa ayaa ku jiray meelahan gubtay oo qaarkoodna meherada waaweyn oo shaqaynayay ahaayeen dabaqyada korkoodana storey ahaayeen oo alaabta lagu xareeyo marka wax walba oo badeecadu ay ka kooban tahay lahaayeen electrigaa ku jiray dharkaa ku jiray wax walbaa ku jiray kobahaa ku jiray waxyaalahaasoo dhanaa ku jiray